بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد suuradani waa suurat nuur oo maaragtay juskii labaad uu ka bilaabmaya rawaa'iculbayaanka habka muxaadaro u soconayay kii hore ilaa afartan muxaadaro u ahaa kana ilaa afartameeyadaasoo kale u noqonaya insha allahu tacaala suuradani waa suuradihii kusoo degay maka madiina iyada oo laysku wada waafaqsan yahay sidaa aayadaheeduna dhammaan ay wada madan yihiin suuraddu waxa ay koobsatay akhlaaqda iyo dhaqanka ummadda ka dhiga ummad usradda ilaaliya mujtamacana ilaaliya u sabab noqda bilcifati waasatr waاlطahaara waاnnazaaha ummaddu inay hufnaato akhlaaqdeeda iyo tarankeeda iyo sharafteeda iyo qoyskeeda intaba inay ummaddu hufnaato wixii sabab u noqonayay bay suuraddu ka warramayso wixii meelkandhac ku ah dadka abtirsimadooda iyo akhlaaqdooda wanaagsan iyo qoysaskooda iyo ubadkooda iyo ooryahooda wixii meelkandhac ku ana waxa ilaahay uu ka soo rogu ka dejiya xeer xeer ciqaabeed xeerka sinada ama xadba aynu nidhaahnay xadka sinada iyo xadka qadafka qofka la yska qadfe la ceebeeyo iyo xadka ama xukumka licaanka labada qof ee isqaba markay sina isku sheegaan anigu gabadhiisii uu ku sheego xuduuddaas ba ay ka warramaysa nidaamka bulshadu ay ku wada noolaanaysa iyo qoysaska sida loo ilaalinayo iyo marka guriga la gelayo idanka ay tahay in la isweydiisto iyo fasaxa taasay suuraddu ka warramaysa muhiimadda ay leedahay suuraddu suuradaha kaleba sii dheertay xagga axkaamka iyadoo asxaabtu ay aada ummadda ugu baraarujinayaan waxa uu lahaa cumar ibnu khadaab wuxuu qoray waraaqo kuufa iyo ciraaq buu u qoray badhaansaabadii joogay kolkaasaa wuxuu lahaa callimuu nisaa'akum suurat annuur dumarkiina waxaa bartaan suuradda la idhaahdo suuratu nuur ha faa'iidaysteen wixii la gudban iyo waajibaadka saaran iyo anshaxa iyo akhlaaqda say u dhowrayaan caaisha radia allaahu canha iyadoo ummadda la hadlaysa waxay lahayd laa tunzilu nnisa'a alguraf wacallimuuhunna suurata annuur waalghazl dumarka maqsinkuna ku qufulinaya waxa aa bartaan aqoonta diinta diinta aqoonteeda kor uga soo qaada macnaa kor u kacda aqoonta dumar ay diinta u leeyihiin suuratu nuurna bara iyo wixii ay ku shaqaysan lahayn ghasligu waa waxaan had iyo jeer xarkaha iyo dunta iyo dharka samayntiisa iyo hawsha had iyo jeer hooyooyin guriga ay ku qabtaan suuratu nuur baa suuraddan lagu magacaabay liannahu ilaahay baa waxa uu ku xusay nuurka iimaanka iyo maqarkiisa nuurka iimaanku muuqaalka uu leeyahy allahu nuuru samaawaati waalardi mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fii zujaaja azujaajatu kaannaha kawkabun duriy waa nuurka muuqaalka wey waa nuurun calaa nuurin yahdi illaahu linuurihi man yashaa nuur dabaqadahaoo isdul saaran wey nuurka iimaanka iyo camalka saalixa oo isku dhaaban markuu iimaanku helo camal saalix ahoo u markhaati furo oo xoojiyo oo waraabiya waa nuurun calaa nuur meesha laga sahay qaataana waa halkan aynu fadhino iyo guryaha la midka ah oo ah buyuutullaah ilaahay guryihiisa fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabbixu fiiha bilguduwi waalaaasaali rijaal laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami salaati wa itaai zakaa ila akhir laaya guryahaasaa laga sahay qaataa nuurka sidaa daraaddeed baa suuratu nuur loogu bixiyey suuradda qeybteedan hore ama laba saddexda aayadoode hore waxay ka warramayaan cuquubada ama xeer ciqaabeedka sinada waxaa kusii xigaya markaa ciqaabta uu leeyahay qadafku qofkoo sina lagu sheego rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee qofka shuruudaha gaarka a lehee markaa cayiman ee aynu arki doono marka runtii aynu dhex gallo axkaamtan ee aad eegto sida qur-aanku u hadlaya iyo sida xadiidku u hadlaya iyo sida ay u sharxayaan culimmada muslimiinta ee aad eegto waaqicaynu ku noolahay maxaliyan oo caalamiyan innaga gaar ahaan iyo guud ahaanba ummadda islaamka waxaad ohanaysa hor dadku miyaanu muslimiin ahayn axkaamtan xaggee lagu tuuray talow xaggee lagu ilaaway talow dadka intee aqoon u leh markaasaa dad badan ay u arkayaan sidii wax isku soo taagaya oo marba masaladii iyo xukumka aynu sheegnaaba sida loo dabiqaya iyo sida loogu camal falayaa qofkii uu ku noqonayaa wax cusub ayuu ku noqonayaa leannahu diintiisii baan la barinba diintiisii baa loo dabiqinba diintiisii baa qariib ku noqotayba oo qaraabaduu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam qariibnimada uu ka warramaya aakhiru samaanka inay diintani qariib noqon doonto waa nooc ka duwan qariibnimadii berigii hore oo berigii hore dee lama haysanba wax rumeeyay may jirin iminka iyadoo la rumaysan yahay ayaa haddana dadkii rumaysnaa qariib ku tahay jahliga diintoodii kaga dhacay awgeed laakiin waa muhiim waa daruuri inuu qofku qur-aankiisa barto sunnaha nabiga barta calayhi salaatu wasalaam axkaamta barto wixii yimaada sida loo xalinaya uu barto waxay dadku ku saxsan yihiin iyo waxay ku khaldan yihiin maamulkooda iyo shacbigooduba uu garto markaa qof cuquubaadkani kuwo laga maarmayo hadday ahaan lahaayeen ama laga hormarayo laga ilbaxayo ilaahay baa iska dayn lahaa laakiin waxaa macruufoo la ogyahay ummaddu laba qaybood inay tahy tujaaha shariica aw tujaaha diini walwaxy marka waxyiga loo eego qof iimaankaasa iimaankiisa wanaagsan baa xidho oo akhlaaqda suuban ee hufan ee ilaahay uu raalliga ka yahay iimaankiisaa ku ilaaliya wixii aad iyo inkaar iyo aafa'ana iimaankaasaa ka ilaaliya iyo edabdarrada qofka iimaankaa aan lahaynba sida ka gaalka ah oo kale ama qofku iimaanku suququl iyo safmar ku yahay ee uu ka liito muslimba ha sheegtee kaa isagana cuquubaadka iyo xadiidka qur-aanku uu sheegay ayaa edab u samaynaya ilaa intuu miyirsanayo waana labada arrimood ee qur-aanku uu isku xidhiidhiya suuratulxadiid haddaad akhrido laqad arsalnaa rasulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan rusushii baan soo diro kutubtii baan soo dejiyo miisaanki iyo cadaaladdiina waan soo raaciyay baa ilahay liyaquuma annaasu bilqist si dadku diinta iyo cadaaladdeeda ay ugu toosnaadaan waa kii imaanle kii ku toosnaan waaye kasoo dulboodana waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wamanaaficu linnaas xadiidkaasaa indhaha loo gelinaya lidalik baa cumar bnu khadaab radia allaahu canhu oo dadkii diintu sida fiican ay ugu dhaadhacday fikirka dheer ahaa fikirka dheer lahaa waxa uu lahaa ina allaha laa yanzicu bisulطaani maa laa yanzicuhu bilqur'aan ilaahay waxa uu meesha kaga saaraa awoodda maamul waxaanu qur-aanku ka saari karin dee qur-aanku ma toosinayo qofkii aan rumaysnaynan raacayn laakiin xadiidkaasaa lagu toosinaya waatuu ibnu taymiya lahaa raximah ullah waxa weeye diintani waa kitaabu yahdi wa sayfun yaxmi waa kitaab hagaya oo dadka toosinaya seeftaa ilaalinaysa labada marka cuquubaadkani xikmaddaasay ku fadhiyaan kaawo loo dhigay iyo cid qabata toona haddii la waayo almufsid oo uu sheegto dimuqraadiyad iyo ilbaxnimo iyo xorriyad iyo lugafidsi iyo inuu raaxaysanayo khamriguu soo cabayaa daroogadu ku dhufanayaa naaguhu la tumanayaa wuu isqaawinayaa muriga gacan buu iska dhigayaa awooddii maamulbuu hadduu doono isticmaalaya qofkii mufsidka ahaa yaa joojinaya waa kullu daalik dabeetana qof waliba halkiisuu ka barooranaya marka xikmadda ilaaha boqorkii ugu sharciyey ummaddan nidaamkaa wanaagsane sameega waa taa qaala allahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suuratun buu ilaha yidhi haadihi suura tani waa suurad anzalnaaha annagaa suuraddan idiin soo dejinay suuratu nuur buu ilahay yidhi wa faradnaaha waanu waajibinnay axkaamta dhexdeeda ku sugan wa anzalnaa fiiha aayaat bayinaat aayada cadcad baan suuraddan dhexdeeda idinku soo dejiyay lacallakum tadakaruun si aa u waantowdaan axkaamtii aayaadka cadcaddaa waa kuwan azzaaniyatu waazzaani gabadha iyo ninka kala sinaysta ama sinaysta fajliduu garaaca kulla waaxidin minhuma mid kasta oo labadooda ka mida mi'ata jalda boqol ulood ha lagu dhufto walaa ta'khudkum bihima iyaga daraaddood iyo idin qabanin ra'fatun fii diin illaah ilaahay diintiisa oo oogaysaan daraaddeed kuwaa naxariisiya idin qabanin in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhire haddaad rumaysan tihiin oo iimaan idin dirayo waliyashhad cadaabahumaa ciqaabta la marinayo goobjoog ha u ahaado daa'ifatun min almu'miniin koox mu'miniinta ka midiina ha daawadeen oo agjoogayaal ha noqdeen azzaani buu ilahay yidhi ninka sinaystaa ee xumaantaa caadaystay laa yankixu ilaa zaaniya gabadh xun ayuunbuu guursadaa oo iyana waxaa ku jirta aw mushrikatan ama kaafirad waazaaniyatu gabadha sinaysatana laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik mid sinaysta ama gaaluhunbaa iyadana guursada wa xurima daalika guurka noocaa u liita waa laga mamnuucay cala almu'miniina dadka eebba rumeeyey ee ilaahooda gud aqbalay suura qur-aanku wuxuu u qaybsan yahay jus iyo xisbi iyo maqra iyo aaya iyo kelima iyo xaraf tartiibkaasuu leeyahy marka suuraddu waa qaybo isaga tegay aayad aayaad aayadahaasibaa waxay ka kooban yihiin suurad qadar kastaba ha la eegaana aayadahaasi suuraddani haddaba waa suuratu nuur weeye suuraddan ilaahay boqorka ahaabaa isagu isu idaafeeyey oo yidhi anaa soo dejiyay axkaamta dhexdeeda ku suganna waajibiyey dhowr jeer bay soo noqotay sidaa aad arkayso anzalnaaha faradnaaha wa anzalnaa fiiha aayaatin bayinaat waan soo dejiyey waan waajibiyey aayadaha cadaad ma aha mid cid kale loola galgalanayo axkaamta ku sugani ma aha mid cid kale la odhan karo nidaam ay leedahay weeye waa nidaamkii samaawiga ahaa ilaahay boqorkaabaale ummaduna amaam allah ilahay hortiisa way u siman yihin anaa soo dejiyay baa ilahay idan halkaa waxaa ka muuqanaya min allahi arisaala wa cala rasuuli albayaan wa calayna altasliim siduu lahaa axad laclaam culimadii hore diinta sida wanaagsan u fahmay mid ka mid siduu lahaa ilaahay waxa uu iska xil saaray inuu ummadda u keeno alrisaala risaalada inuu u keeno rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waajibka la gudbani waxa weeye albayaan inuu dadka u caddeeyo aw tabliiq inuu gaadhsiiyo wa calayna atasliim innaguna inaynu hogaansano waa kaa ilaahay uu sheego wuxuu idhi lacallakum tadakkaruun waa tii aynu inagu guddoomashadii cuqubadii sinada ilahay uu ka hadlo ninkiiyo gabadha sinaysta boqol jeedal bay xaq u yeeshay intaasoo qura ilahay kuma dayin laakiin ummadiibuu si toosa ula hadlo innaga ah dadkan xumaanta sameeyey kuwa ay ku dhex nool yihiin waxa ilaahay u yihi marka hore garaaca baa layidhi marka labaad ilaahay wuxuu yidhi yay naxariis idiin qaban naxariistoo qabataa waxa weeye in la yidhaahdo qofkani waa sharaf buu leeyahay sidaynu qisada yuhuudda xagga dambe aynu ku xusi doonno qofkani waa maalqabeen qofkani waa madax wallaahi qofkani hala iska daayo maya diintii ilaahay baa ogaysaane balaayaduu soo wadaa ka daranaya la qabsiga iyo caadaysashadae naxariista u gelina haddaa ilaahay iyo aakhiro rumaysanta arrinta kale ilaahay uu ku adkeeyey waxa weeye qofkan yaan meel madow lala gelayna maxkamadda horteeda iyo meel muuqata ha la joojiyo qaarma qofkii hebelba qaar meel daranba alla ka tuuray intaa dadku odhanayaaba iyaduna iyo eegiddaa la eegayo baa iyaduna qayb cuquba ka mid ah cuqubada ka mid ah sinadii buu ilaahay si gaara uga sii warrama wuxuu ihi dadka xun uun baan kala dhammaan hadiyo jeer ta sinaystaana mid saaniyay doonan ka sinaystaana saaniyad buu doonan ama qof aan iimaanba lahayn marka naska waxa aad ka faa'iidaysatay sida ilaahay ugu nuuxnuuxsaday aayaadka aada u adkeeyay foolxumada bahashaasi ay leedahay waa shaydaanka iyo ehelkiisa ictimaado cuskada nimanka gaaladii markii ay dadka doonayeen inay fasaadiyaan dhulka ilaahay iyo dadka ilaahay waxyaabaha ay ku dadaaleen bay ka mid tahay sinadu in dadku uu xor ahaado ragga iyo dumarkuba qof waliba dhanku u wadayo raggiibaa raggii guursaday dumarkiibaa dumar guursaday guurka yaan la ceebaynine dee isla gooni noqday un ha la yidhaahdo ama xumaan iska dayay iyagu magacaasaabay u bixiyeen guureen guur maaha guurku waa ka caadiga ah ee hagaagsana miyirka qaba ninnii wax ka dayay gabarh gabarh wax ka dayday labadaba la arag iyo qaar la yidhi dowladda isku og waa macruufte wax badan weeye taasina runtii waxay keentay dadkii inay gaadhaan heer aada u liito oo lala yaabo adraaru zina kaiira baasha zinada iyo dhibaatooyinka ay leedahay waa badantay dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa akhlaaqeed iyo kuwa caafimaad intaba way leedahay kuwa caafimaadka isu sheegi mayno cuduradeedii gaaladu iyo horumarkoodii uu kasoo qusto iyagaaba qad aqaru cajs inay ka daaleen way qirteen cuduradeeda dawaynteeda dhibaatooyinkeeda ummadda ay sababaysa dilkay sababtaa oo dayacaadda ubadkay sababtaa oo dhismaha qoyskoo burburay sababtaa dilkay sababaysaa gabadhu marka ay sinaysatay uur yeelato walaadu sina qaado waxay odhanaysaa yaan lagu soo eegeegin oon la odhanin kan yaa ka dhalay beladee iska soo rid abooshankiibay samaynaysaa hadday kaa garan weydani dhashana aygay dooxa ugu tuuraysa wa kam ra'aynaa daalik in badan baynu taa aragna sinay ku dhacday dembi kaloo kasii weynoo dilana way ku dhacday ama inankoodaaba jiboonayo qiironayo cadha qaadaysa kawyada kaga siinaya yamanta waa niman aada u qiiro badanoo gabadhu marka ay sinaysato hala asturun baa la idhaahdaa inaga qariya dabeedna kow cidiba kuma wada hadashaba shaykhulqabiilana wuu la ogaanaya odayga qabiiladu dowladduna wax dee ay nihaayo ka gaari karta maaha waa dilkiibuu sababaya mushkiladan ninkiibaa laga sinaystay gabadhiisa dee isagiina xabadunbuu u qaadanaya kii ka sinaystay gabadhiisa ee usoo dhukusay ama iyadu dili ama wuxuu dili doonaa kii xumaanta sameeyey dilkay sababtaa waa macruuf dayacaadda ubadkay sababtaayoo ilmo aan aabba lahayn hooyadiina uma roona ehelkuna uma roona ummaddu dhex joogaana uma roona laakiin dee waad aragtay waxa hiifitaan iyo garac yahow iyo fataal yahow inta hiifitaan ilmaha lagu haya cuqdad buu ku korayaa dabeetana isaguna intii ay dhibeen in ka badan buu kurta ka jaraya sidaa daraaddeed baa faransiiska iyo markii ay kusoo duulayeen waddamada islaamka dadka ay inta badan u isticmaalayeen kuwaasaa ka mid ahaa dadka muslimiintaha ka dhashay awlaadu zina ayay u isticmaali jireen inta badan inay markaa iyagoo madaxa usoo isticmaalaan dayacaadda dhaqaalahana waa sidoo kaleo qofka maalkiisii waxa ka dhexlaya qof aan ilmihiisii ahayn qof aan ilmihiisii ahayn ayuu intaa biilinaya oo uu ilaalinaya oo qasab aabba looga dhigay oo xoolihiisii dhexlaya sidaa daraaddeed baa haddii walaadusina soomaalida dhexdooda uu ka soo baxo wakhtiyada la ysku qabsada ma taqaanaa ama aftirsimada asalkii ay soo baxdo waxa la yidhaha waa nin reer hebele iska daayaba wax la yidhaahdo mar alla marka la ydhaha la dhexla reerka ayaa la odhanayaa kaasi ka mid maaha odayga wuu la socday uun ama waa ku soo biire ama wuu iska sheegtay markaasunbaad maqlaysaa nin halkan ka qayliyayo oo le waa lay dafiray marka cumuuman adraar iqtisaadiyana dee wuu keenayaa marka ta akhlaaqiga kasakow intaasoo mushkiladood baa bahashani ay leedahay wakhtigeennanna allaha inoo sahleye waa wax aad odhan karta diinyaraanta ayaa ula sii badanaya ula sii badanaya iyo iyadoo xeer ciqaabeedkan iyo nidaamkii samaawigaha aanu jirinba ayuu sii badanayaa imikaoo iska geerashaynayaayo khamrigii iyo dumarkii la isdhex dhigayaayoo hablihii suuqa ay wareegayaanoo raggii ay khadyaan ka taagan yihiino waa kullu dalik musiiba weyn axkaamta haddii aynu usoo noqonno ku sugan aayaadkan ladaa'ifka adaa iska akhrisan dooneen sababu nusuulka aayaadku ay kusoo degaan waxay ahayd dhowr sababood baa la sheegay markaynu malaha soo ururino waxa ay u badan yihiin inay kusoo degeen aayaadku gabadh reer maka ahayd oo jidhkeeda iibsan jirto xaggaa iyo madiina timid maba makaba aan ka imanin ayuu nin doonay inuu guursado gabadhaan hufnayn haddii uu nebiga weydiiyeyna aayaadkana ilaahay uu soo dejiyay iyada oo layl cas loo shiday oo laleeyaha laga joogo lama guursan karo waxurima dalika cala almu'miniin laga joogsado axkaamta haddii aynu u gallo waxaa ka mida cuquubatu zina fii sadri اlislaam islaamku wakhtigii hore cuqubada uu sinada ka soo rogay waxa ay ahayd mid la odhan karo malaha waa tacsiir iyo edbin kumeelgaadhna ahayd suuratu nisaa baynu kusoo marnay wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuhuna fi lbuyuut xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila ila akhir laayat labada qofa kala sinaysta waxa ay ahayd guriga ha lagu hayo guriga ha lagu hayo ilaa geeridu ay u timaado ama ilaahay uu sharci u soo dejiyo markii cuquubadani ay soo degtay suuratu nuur ka warramayso ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda uu ogeysiisiiyo wuxuu yidhi ilaahay wadduu u furay sabiil iyo wadduu ilaahay u furay cuquubo la maryaabuu soo dejiye iga qaata inankii inanta kala sinaysta waa garaaca suuraddu sheegtay labada xaasara soo maraysta kala sinaystana waxa weeye in dhagax lagu dilo waaya saasuu nebigu u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xukumka labaad xaddu lbikr wa xaddu lmuxsan qofka xaaska soo mara iyo ka markaas aan xaas hore soo marin rag iyo dumarba waa kala duwan yihiin imanka kan aayaddu ay ka warantay waa qofkii dhallinyarada ahaa ee aan xaas hore soo arag laakiin ka intuu xaas soo arkay waxani waxa uu yahayna dareemayba waxani wuxuu yahay buu arkay markaasuu haddana joogsan waayo kaa isagana casharkana loo dhigaya casharkani waa mid isagu adag waa in dhagax lagu dilo taasina sunnaha ay ku sugnaatay haddii naskan qur-aanku uu ku sugmay qofka dhallinyaradaa sida loo xadaya loo ciqaabayo qofka xaaska soo maray ama qabana sida loo ciqaabaya sunnaha nebiga ay ku sugantahay calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah markaasaasuu nebigu fuliyey dhagaxaasuu ku dilay khulafadiina wixii dembigaasi uu ku caddaaday iyaguna dhagaxaasay ku dileen ka ka hor yimaada ay yidhaahdo noocaasi insaaniyadda wuu ka baxsan yahay maala sida dee calmaaniinta qaarkood ay yidhahdaan oo kale maa huwa wax hagaagsan ma aha in qofuun dhagax la iskaga dildilo iyaga oo iyaguba qumbulanu iskaga dilaya ninkii qumbuladaha ku garaacaya dadka ayaa ku leh maya bidcaynkaa usaa u samaysta waxaa wasaqdaa geysta saas yaan la dilin buu kuleeyahy leanna isagiiba caynkana ka caynkaa ah hadalkaa lihi isagaa sidan ah huwa zaanin kii caadadan jidaynaya weeye marka wuu ku gaaloobaya qofka muslimka erayga noocaasi uu kasoo fula yidhaahdo arrinkani waa arrin yar badownimaa ama insaaniyadda iyo xuqul insaanka kuma fiicna cumar ibnu khadaab radia allahu canhu nin aqoon dheer buu ahaayo dheergarada dadka ducafada ee noocaas erayadaasi kasoo fulayaana wuu sii ogaa sidaa daraaddeed ayaa waxa uu lahaa aakhiru zamaanka waxaa laga yaabaa in xadkaa dhagax kudilka ay dadka qaarkood ka soo horjeedsadaan oo ay yidhaahdaan qur-aanka kuma hayno ee kaa jeedalka iyo shaabuugga ahun baanu ku haynaa waar ogaada sunnaha nebigu ku sugmay nebiguna waa jaldiyey calayhi salaatu wasalaam annaguna waa jaldinaynaa niman khawaarij la yidhahdaa diiday oo diintu si maroor iyo cawaja ay u gashay oo aanay u degin quluubtooda xukumka saddexaad waxa weeye rajmiga iyo jaldinta miyaa la isku geynayaa labadaba ilaa xadiidku waa wada sheegee haddii qofkii maal dee dhagax kudil uu mutaysto jaldigana miyaa loogu daraya jumhuurtu waxa ay leeyihiin waxa ku filan uun in dhagax lagu dilo culimada qaarkood way qabaan in la isku darayo nusuusta qaarkood baa saas ay kusoo arooreen bay leeyihin waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu ku xusay qofka sinaysta ee ciqaabtan mutaysta in wax lala dhaco oo la xanuujiyo boqolkan shaabuuka lagu dhufanaya waxaa loogu darayaa sanad mustaafura ma jasiirad waddanku leeyaha lagu xidho ama meel kale oo jaanis looga helaba ha la geeyey sanad mustaafura in loogu darayo sidaasay jumhuurul culamaa qabaan iyadoo imaam maalik iyo aimada qaarkood ay tilmaamayaan xabsiguna inuu geli karo halka mastaafurka laakiin nasku waxa uu tilmaamaya qofka in la mastaafurinayo kolba meesha meeshan aafadu ay kaga dhacdaa laga kaxaynaya dhaqan celin baa lagu samaynaya dabeetana meel uu kusoo miyirsado jasiiradaha aynu leenahay baynu meel geyn doonaa halkaa ha wareega ilaa inta uu soo miyirsanayo axkaamtay ka mid tahay nusuusta ku sugan qofka sinaysta ee ka mida addimiy waa xaddu dhimiy almuxsan gaaladayna dhex jooga ee iyagana baaniyaalada iyo la idhaahdo ama dimiga la idhaahdo a marka islaamku dee awooduu leeyahay kaa isagana xeer ciqaabeedkoonoo kale unbaa la marinaya xeer ciqaabeedkeenna ile sharcigeennaa lagu xukumayaa hadduu cabo iyo haddii uu sinaysto iyo dhagax ku-dilkii iyo iyo kii kale jeedalkaba waxaynu leenahay maadaamuu leeyahay waddankii ka faa'iidaysanayo la ilaalinayo wixii edhabdarraa uu sameeyo sida ummadda islaamka loo marinayobaa isagana loo marinaya sidaasaanu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam laba yuhuudahoo kala sinaystoo nin iyo gabadh ahaa taasuu mariyoo dhagaxaasuu ku dilay iyagana iyagiibaabayna haystee maxaynu dhagax ku dili iyagiibaaba rumuud inagu haya oo carwaaka u dhowaada bal iminka waa kaasi qur-aankiina waynu ka akhriyayna madaxdeenna iyo raciyaddeennu markaynu isu tagno yaa oogi karaya awood baynu leenay maxkamadeennu dilkay fuliyaan maxay xad u fulin waaye miyaa maqasheen kaasi wuu sinaystayoo dilba iska daayoo jeedal baa lagu dhuftay ma maqasheen dad badan baa farta dhexda waxay kasii qaniisan yihiin oo naftu ka haysa ka hunqaacayaan afartii islaamood iyo sheekh daahir maxaa loo ogida halkaasay maraysa markaa runtii nin la haystaynu nahay oo mushkiladda halkaasay ka taagantay laakiin dee nasku waa kaasoo cidimada firi karayso xuduuddan iyo xeer ciqaabeedkan fulintiisa mas-uuliyiinta xil ka saaran yihin maalinta qiyaamahana ragga xukunka ku cararaya ee kambaynka u gelaya eele mas-uuliyadaha ha naloo dhiibo anigaa madax noqonaya aniga ha lai dhiibo garsoorka aniga fulinta ha lai dhiibo raggaasuu ilaahay maxkamadiisa soo joojinaya markaasuu leeyahy ciidankii baad haysay dhaqaalihii baad haysay taageeradii ummaddaad haysay sharcigii baad haysoon kuu keenay maxaad u fulin weyday waxay kaga jawaabayaan dadka howlaha u banbaxay ha diyaarsadeen laakiin aaxaadulmujtamac iyo shakhsiyaadku xeer ciqaabeedyadan ma fulin karaan hadduu nin nin dilo cidda u dilaysaa waa garsoorka iyo dowladda hadduu qof sinaysto dowladda ayaa xeer ciqaabeedka marinaysa hadduu cabo iyaga ayaa marinaya lanna waxaa laga baqayaa ilaan dadkii waxba isma dheeree haddii uu qofkani diinta caayumida yidhaahdo xeer ciqaabeedkan ka fulinaya ama uu sinaysto oo uu idhaahdo anigaaba ka fulinaya xadda dee inuu isna ku fuliyo uun kii lagu dhuftay isna ka ku dhuftay buu ku dhufan doonaa ama labada reer baaba isu bixi ama labada taageerayaan marka awooddu meelay ku intihooto waa inay jirtaa oo suldadda u sarraysa ee lagu intihoonayo ee wixii adkaada joojinaysa taasaa xuduuddan fulinaysa marka mas-uuliyiinta ayay ammaano saarantay ilaahayna uu kala xisaabtamayo wa amaanatu lmas-uuliya kamaa hiya amaanat lamwaal maalka siduu loogu aaminay mas-uuliyadda lagu aaminay ayay tanina ka mid tahay marka dadka howlahan u xil saarani intay gaalada ka baqanayaana iska eegayaan su-aasha ilaahay uu weydiin doono qiyaamahana ha iska eegeen taana ha ka fiirsadeen waaya arrintaas inaan fawda dhicin inaan fawda dhicin oo qofku de labada qof in waxba isdhaamin ama kala itaan roonayn ka xumaanta sameeya ka kale wuxuu ku leeyahy waane iyo iyo inuu diido iyo inuu dadka uga digo inkaaru lmunkar bilqowl munkarkiisa qowl buu ku diidi karaa laakiin hadduu idhaahdo ficil baan ku diidayaa oo hebel diintuu caayay hebel qof buu dilay ee anaa ka fulinaya hebel wuu sinaystay hebel khamri buu cabo anaa ka jaray hadduu idhaahdo dee waxaa laga baqanaya inay fawda dhacdo kii kalena uu isa soo labarogo oo idhaahdo muxuu idheeryahay waan iska celini waanaynu ku leenay iyo la wacyigeliyo la dhiso qofkan sifada loo fulinayo jaldigan iyo kayfiyadiisa islaamku isagoo haddana xeer ciqaabeedka fulinaya naxariista haddana kama tago qofkan darbigan iyo garaacani ma aha mid dilida laakiin waa mid xanuujin ah nooc fadeexadayna weeye ummaddii baa lagu soo ururiyey waxbaa lala yaro dhacay marka waxaa looga jeedaa in la yaro xanuujiyo damiirkiisana wuu silanaadee boorhka laga afuufo qofkii la toosiyo wuu qalloocdae laakiin in la dilo looma jeedo cumar ibnu khadaab waa imaamkii caadilkaha muslimiinta wuxuu u yimi nin xaddan fulinaya ciqaabta markaasaa waxa uu lahaa usha aad ku dhufanaysa ku dhufoo laakiin gacanta kilinkilada kor ha uga qaadin macnaa adigoo halkaa wax ku haysta kilinkilada waa inaad gacantii sidaa ugu dhufataa qofkiiyo ku hor jooga macnaha dee baragsharkeedii culayskii gacantu ay lahayd waa khafiif adigoo matalan halkaa wax ku haysta kilinkilada marka aad gacantii sidaa waxula dhacayso kol haddaanad gacantii kor u taagin itaal buuran ma leh itaalkeedu wuu yaryahay cumar mar kale ayuu u yimi mid edbinaya oo xaddan ama qadafka ama khamriga ama sinada mid ka goynaya kolkaasuu arkay isagoo xanuujinaya dabeetana wuxuu ihi qatalta rajula waar ma sidanaad ugu waday intii horena asuu yihi haa ar waad dishay imisaad ku dhufatay buui asuu yihi lixdan bal haddaba cishriinka kale ugu daa buu ihi lixdankii hore leanna lixdankaasi waxay ahaayeen lixdan labanlaaban buu leeyahay oo aad aad u xanuujisae halkaa ha usii dhaafinine inta ka hadhay barinaha ugu daa buuri ama cishriin ugu daruunoo malaa dee sideetan baa lagu dhufanaya ibnu cumar ayaa addoon uu lahaa buu jaldiyey ama edbiyey intay ceebtan iyo xumaantan samaysay inankiisii baa ku jiboodoo waxa uu yidhi maxaad aabba sidan dee ugu miyirinaysa isla aayar baad ku dhufanaysaae sawka ilaahay yidhi walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah yay naxariisiidiin qabanay sawka ilaahay yidhi aabbo marka dee wuxuu ahaa ibnu cumarna nin naska iyo maqsuudkiisa iyo ujeedada iyo ficilkii nebiga faham dheer u leh waxa uu yihi dee aabba ma naxariis baa ii qabatay ilaa waa anigan ciqaabtii kaba fulinaye naxariisi ma jirto ina allaha tacaala lam ya'murnii an aqtulahaa walaa an ajcala jildaha fii ra'sii waqad awjactu xayu darabtu dee aabba ilaahay ima farin inaan dilo iyo haraggeeda inaan dhakada ku duubto toona garaacadaa layo dee garaacay haba u fududaado aan ku yareeyabe waxay culimmadu isweydiiyeen su-aal ah darbi baa la sheegay iyo garaac kii kale dilka ahaa isaga la garayoo dee dilku ma kala barhmo qofku ilaa intuu ku rawaxayo waa lagu daldali kaas isagu gaar buu ahaa maalan kolka la samaynayo garaacii sinada iyo garaacii qadafka kii kale ee khamriga miyuu kala kululyahay mise waa isku miduun waxay jumhuurtu u badan yihiin inuu isku miduun yahay inuu isku miduun noqonayo aanu waxba isa sii dheerayn haddii alla inoo sakiro oo la fulinayo axkaamtan inuu qofku ogaadaa muhiime waxyaabaha maal iyadana culimadu ay isweydiiyeen waxaa ka mid a maa hiya alacdaau alatii yudrab fi lxad marka xeer ciqaabeedkan la fulinayo xubnihee laga ilaalinayaa ee aan lagu dhufanaynin waxay culimmadu isku raacsan yihiin in wejiga laga daynayo iyo cawrada xubnaha taranka ee cawrada iyo dee gabadh iyo naasiya looga ilaaliyo iyo meesha uu qofku ka dhiman karo oo dhan bawdyaha iyo garbaha iyo cagaha iyo meelahaasaa laga dhufanaya qofkiila waa la toosinayaae lama dilayo degta digta lagama jarayo waynu toosinaynaa waa la hagaajinaya islaax baa lagu samaynaya marka meeshii uu ka dhiman karo madaxa iyo wejiga xubnaha cawrada intaba waa loo waa looga ilaalinaya idaa daraba axadukum falyattaqi lwajh nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy xadiidkii saxeixa midkiin hadduu cid wax ku dhufto macnaa qof uu edbinayo caruurtiisa addoontiisa kaa ciqaabta uu marinayo ha uga ilaaliya buu nabigu leeyahy wejiga wejiga waidaa qataltum fa axsinu lqitla waaya axkaamtay ka mid tahay culimadu ay xuseen waxaa xukumka sagaalaada taxriimu shafaacati fi lxuduud xeer ciqaabeedyada noocana kol hadday garsoorka hor yimaadaan maamulkana soo gaadhaan in laga ergeeyo ama ehel uu ka ergeeyo ama saaxiib ama oday mamnuuc waa xaraam weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka xeer ciqaabeed la fulinayo garsoorka hor yimi hor joogsadee u ergeeya faqad daadda allaha casa wajal ilaahay buu ula banbaxay dagaal ila sharcigiisiibuu hor joogsadee waxa taa iyadu ka duwan intaanay ceebtani garsoorka hortegina qofkan aanay ku caddaanin hadduu isagoo daldalmayo oo wixii ka warwarsan oo cagataallaynayo oo ka sheekaynaya kusoo maro waad u naseexayn kartaa ilaa adigu ma ihid garsoorkii iyo maamulkii war ceebta noocana waa xaq ilaahay uu kugu leeyay waxa alla uu kaaga saamaxaya adigoo is asturooo aan u noqonin oo ka toobadkeena sidaa uga toobadkeen ha yidhaahdo laakiin intuu dhegta kusoo qabto garsoorka inuu geeyo maaha ku markhaati furo ama isagaba uu idhaahda hadafirine qiro oo uu saa garsar ku geeya ma waa inuu qofkii kula dadaalaa bal in uu maadaamuu ka warwarsan yahay waxaana simbiraxa ka dhacday ay tahay oonu qof caadaysto ahayn inuu idhaa isa suro ilaahay uga toobadkeeno waxbana maxkamad ha u sheeginayskada sidaa aayadduba ay sheegtay markhaatiya inay xeer ciqaabeedkan marka la fulinayo goobjoog noqdaan waa muhiim macnaheeduna waxa weeyaan laba faa'iidaa ku jira ta u horaysaa waxa weeye sharcigii ilaahay oo la oogayo in uu noqdo wax calaniyahoo muuqda oo warbaahinta gala oo aan la qarinin iyo ta labaad oo ah qofkan isaga ah ciqaab labaad inay ku noqoto iyo ta saddexaad oo ah quraanjoy ku quuso kii ceebtan dhubuqdhubuq dambe u geli lahaa ee isaguna xaggaa usii dhidiiqin lahaa waa kaa hadna halkaasaa lagu marinayaa ma jiro waa faa'iidooyinka ay leedahay odhaahdaa ilahay uhi waliyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin xukumka koob iyo tobnaad waxa weeyaan maa xukmu alliwaati waاsaxaaqi waityaan albahaa'im beliya baaska dadku wuu badan yahay iyo eedaha iyo aafada ka soo kordhay runtii waxa aad dareemi karaysaa marka aad warbaahinta iyo bilahan u dambeeyay sida ay uga warramayeen maxaabiista dadka muslimiinta ah ee ciraaq ku xidhan kuwa wadamadooda ku xidhanina waa saasoo kale une gaalada wadamadooda ku xidhan maxaabiista nimankaas siday u galaan iyo ceebta ay ku sameeyaan dadku marka ay ka sheekaynayaan runtii wax lala yaabo wey iyo sawirada ilaa adugu tobannaan kun oo sawir baanu qaadnay bay yidhaahdaan qaarkood qofkii ceebta lagu samaynaya iyo maxbuuskii sida loo gelayay iyo waxaan qof muslimi kuba fikirinba ilaa iyaga shaydaanka afuufaya u laqimaya marka waxaanaad islahayn bani aadam baa sameeya ayaa dadkaa lagu sameeyey raggii baa lagu sameeyey oo dumarkii baa lagu sameeyey oo qofka markaa in uun loo sheegaa ku arkay iska daaya hunqaacaya marka muxuu noqonayaa bay culimmadu isweydiiyeen hadduu ninnin wax ka dayo oo camalkii qowmuluudu sameeya cudurka noocani ee iimaanlaawayaasha ku dhacaa uu ku dhaco ama laba dumarihi ay wax iska dayaan ama ninkiiba xag xayawaanka uu kaco ile qofku markuu xayawaan noqdo xayawaanka iyo xoolaha xaggooda u kiciya muxuu noqonayaa waxay u badan yihiin gabadho hadday gabadh xaggeed u kacdo dee saasumaynu ku dayni in waa gabadh baa gabadh gursata tanay gaaladu idhaahdaan oo maxkamadoodana way usugaysaa iyo kiniisadooda iyo waxood in waa la tacsiirayaa waa la edbinayaa cid edbisa hadday helaan laakiin waxaa sidoo kale ah xayawaanka hadduu qofka xayawaan xaggii u kaco laakiin taliwaadka iyo ninin wax ka dayay iyada labada qowl ee culimmadu badan yihin waxa weeye waa la dilayaa labadoodaba waxaa kaloo kusoo xiga ma ee ciqaabta sinadoo kale la marinaya oo marna dil ahayd marna garaac ahayd labadaa qowl bay u bateen qoortaa laga jarayaa bay yidhah ama sidii loo dilayo qofkan dhagaxba isagana lagu dili doonaa xukunka labiyo tobnaad waxa weeye jariimada noocan ee sinadii sidee u sugantaa islaamku sidee buu u qiimeeyey in ay u sugmi karayso goormaa la odhanayaa qofkani cuqubadaasuu leeyahay oo jariimadan buu galay goormaa lagu caddaynaya waa laba midun inuu qofkani qirto oo aanu ka noqon inuu kusii adkaysto iyo in afar markhaati oo caadiliin ah oo rag ah oo warka caddeeyaa ay arkaan afar nin dumar ma aha afar nin saddex ma aha afar nin oo aragti sheega waa la lahaa iyo waxbaa isdulbaxsanaa iyo waxbaa isku dhawaa iyo looma baahnaa waa afar arrinka caddeeya oo sara oo bacdhaba welibana rag oo dhami iskuma jiro oo rag oo dhan ma ahee caadiliinah alcadaala islaamku uu tixgeliyaa intaa wixii ka baxsan iyagaa la xadayaa haddii iyagoon intaa oofsanin ay wax sheeg sheegaan siddeetan baa la liqsinayaa iyaga si aanay mar dambe ugu noqonin shuruudahaas waa nooca weeyaan haddii ay markhaatiyadu ka noqdaanna wuu ka dhacayaa qofkan ciqaabtu iyagaana la xadi haddii qofku intuu qirto markii hore uu haddana ka noqdo waa xaq ilaahay wuu ka dhici doonaa ka dhici doonaa sida qisadii maacis ibnu malik alaslami ninkii la odhan jiray ciqaabta nebigu ku fuliyay calayhi salaatu wasalaam sidii isagaba ku sugnaatay markii hore wuu yar warwareejiyey arrinka lacalaka qabalta aw qamasta aw nadarta armaad tuujisay armaad dhunkatay armaad inahaasuu yidhi markii uu soo ligmuu isla soo taagay ui jimaac caadiya buu ahaa intaa midna ma jiro ayuu yihi xada markii dambe loo sheegay inuu kolkuu xanuunsaday cararayna dhagaxii lagu garaacu xanuunsaday buu cararay muu iska daayaa buu nebigu uhi alayhi salaatu wasalaam iyada ka muuqanaysa nooc ah malaha diidma oo kale kanaalka xukunka saddexiyo tobnaada culimmadu ay isweydiiyeen waxa weeyaan hal yasixu zawaaj bizaaniya gabadhan sinada saaniyadaastan dee aayadda waa tan ka warramaysae guurkeedu muxuu noqonayaa ila ilaahay wuxu uhi waxurima dalika cala almu'miniin a'immada qaar a'immatu salaf way isku khilaafeen masaladan qaar waxay yidhaahdeen gabadhaa sinaysatay ee iyada ah guurkeedu waa xaraam sida ay qabaan cali bara bnu caazib caaisha cabdillaahi bn mascuud dee ninkii sinaystayna waa la mid une qaarkoodna waxay leeyihin wax liita weeye oo aan hagaagsanayn laakiin wuu iska ansix adigu cumuuman aahaarta kolka adeegto waxaa soo arooraya labada kala sinaystaa inay marka dambe isguursan karaan ilaan haddii la isu diido waxaa dhici doonta inay sinadii unsii wadaan hadday inay toobad keenaan baa waajiba markaana way isguursan karaan bay culimmadu leeyihin iyagoo naskanna markaa ku awilaya un arrintan inay tahay mid laga wanaagsan waayo siiqat lkhabar buu u yaallaa siiqat lkhabar ayuu u yaallaa ma guursado ta sinaysata ku saaniyunbaa guursada iyo sida cagsiga waxurima dalika cala lmu'miniinna waxa ay tilmaamaysaa qofkiioo wixii ku jiro aan dee magacan la baxay zaaniga laakiin hadduu toobad keeno ilaahay toobadda waa bari marka cumuuman axkaamta ku jirta aayaadkana aynu ka faaidaysanayna culimadu ay sharxeen kuwaasa ka mid a almuxaadaraة الثaaniya qadfu اlmuxsanaati min alkaba'ir qofka dhowrsoon rag iyo dumar mid kasta ahaadee in lagu gano ceeb oo la idhaha wuu sinaystay dunuubta waaweyn bay ka mid tahy qaala allahu tacaala wاladiina yarmuuna almuxsanaat dumarka dhowrsoon dadka sinada ku sheegaya uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa afar markhaatina aan keenaynin fajliduuhum amaaniina jalda garaaca siddeetan jeedal ku dhufta walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan markhaatina weligood ha ka aqbalina wa ulaa'ika hum ulfaasiquun kuwaasina allay ka fogaadeenoo way fallaagoobeen ila aladiina taabuu kuwii towbad keenay mooyaane min bacdi daalika intay ceebtaa ku dhaceen wa aslaxuu wanaajiyey arrinkooda arrinkii ay kharribeenna wanaajiyey iyo dadkii ay aafeeyeen faina allaha kafuuru raxiim ilaahay dembigu dhaafaa waa naxariista rabbunaa saas uli tabaaraka wa tacala marka qadafka qadafka markiisa hore waxa weeye finiinka ama shiidka qofkii halkaa isagoo aan waxba iska ogeynoo iska arkaynin bab lagaga siiyo ama wax lagu tuuro marka tanina waa qofkii oo sina lagu tuuro tan bidaat si gaara aayaadku ay ga warramaya waa qofkii oo sina lagu sheego ciqaabtan siddeetanka jeedala goorta uu qofku mutaysanayaa waa kolka uu qof muslima oo dhowrsoonoo wanaagsan oo waxaan ku jirin wuu sina ku sheega rag iyo dumar mid kasta haya ha ahaadee laakiin hadduu ama nacdalo ama si kale u fadeexadeeyo ama si kale u caayo iyadu uu dambaabay uune oo inuu ka toobadkeenaa waajibe walaalkiisaana cafis weydiistee siddeetankan jeedal ma leh dadka way iskaga khaldantaa ha loo fiirsado goorta siddeetankan jeedal qofku uu mutaysanaya ee marka uu waxqadfaa waa markuu sina ku sheego qofkaa kale haddaanu sina ku sheeginuu si kale u caayo ciqaab wuu marin karaa qaadigu xabsiya wixii lamid iyo edbin ah laakiin siddeetankani waxay u gaar yihiin inuu marka sina la isku sheego leannahu sina oo la isku sheegaa wax sahlan ma dhaawaca soo gaadha jidhka waxaa ka daran dhaawaca soo gaadha dhegta iyo sharafta kaasaa ka daran kani dee waa mid sahlan oo maalmuu bogsanayaa laakiin ka sharaftaada iyo dhegtaada soo gaadhaa sannado iyo qarniyo ayuu soconayaa siduu ninka shaacirka ayba lahaa jiraaxaatu sinaani lahalti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu jiraaxaatu sinaan lahalti'aam waranku ama hubku dhaawucuu geystaa dhaqsi u bogsadaabuu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan laakiin carabku dhaawucuu geystaa ma bogsadaba reer dhan ama qoys dhan ama qof la ceebeeyey ama gabay loo tiriyey ama la qadfay ayaa muddo dhan dhegtiisa dhaawac ku noqonaysa iyadoo laga yaaba inay been tahay sidaa darteed ayaa cuqubadani khaas ahaan looga dhigaytaa marka dumarka dhowrsoon ayaa ilaahay halkan uu tilmaamay ragga dhowrsoonina waa la mid laakiin inta badan ceebtan sinada cidda lagu sheegaaba ah dumarka raggana waa lagu sheegaa laakiin dumarkaa lagu qadfaa marka qofka ama ragga ku sheega dumarka dhowrsoon sino ee aan afar markhaati keenin siddeetan jeedal iyaga ha lagu dhufto markuu leeyahy heblaayo way sinaysatay ama hebel wuu sinaystay caddeebaa la leeyahy afar markhaati oo caadilin oo arag sheega keen uu waayay soo maaha waxa weeya waa xaddun calaa dahri isaga ciqaabta la marinayo waxaa ilaahay u raaciyay markhaatigooda joojiya waa faasiqiin intaasina waa loo raaciyeyo waa raad xun oo ay kaga tagtay gefka ay geysteen laakiin ilaahay toobadda u aqbalaa ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu faina allaha gafuurun raxiim hadduu ictidaar ka bixiyo hadduu walaalkii garawshiyo weydiisto hadduu ilaahay iyo qofkii uu qadfayba weydiisto cafis markaa ka toobadkeena waa ka ansaxaysa aayaadku kolayba sababta ay kusoo degeen waxay hordhacu ahaayeen baa la leeyahay qisat alifk nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa mid ka mida xaaskii u jeclaa weliba xaasaskiisa caaisha ilaa abubakar sidiiq ayay qaar munaafiqiinihi yidhaahdeen way sinaysatay way faafiyeen ilaahay baa beri yeelay dhowr iyo toban aayadood baa ilaahay oo caalamka kore ka soo dejiyayoo inay xariir tahay ilaahay uu ka markhaati kacayo uu sheegay qur-aan baa ilaahay uu ku beri yeelay dadka kale dad baaba beri yeelay iyada ilaahay qur-aan buu ku beri yeelay waa arrimaha ay ku faanaysa caaisha radia allahu canha wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaati min akbar alkabaa'ir qofka dhowrsoonee cafiifka aheen ceebtan lagu sheegayo warba ka haynin oo xumaan iyo sina lagu sheegaa waa dunuubta waaweyn ayay ka mid dunuubta waaweyn wax ay dadku iskaba fudaydsadaan weeye oo ay kuba kaftan oo kale u arkaanba oo si dhib yar isugu sheeg sheegaan axkaamta haddaynu u noqonno alaxkaamu sharciya fi hadi alaayaat waxaa ilaahay uu sheegay yarmuuna almuxsanaat alixsaan fi lqur'aani lahu arbacati macaani afar macnuu yeeshaa markuu qur-aanka ku soo arooro ixsaankaas marka hore waa macna alcifa waa muxsan oo tilmaamaya macnihiisu uu yahay cid dhowrsoon wlmuxsanaatu min annisaai wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab iyo sida halkan oo kale waa qof dhowrsoonoo cafiif oo ceebtan laga haadiyey ayaa waxaan lagu sheegay xoriyadna mararka qaar buu noqdaa fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisu maa cala lmuxsanaat dumarka xortaa wixii ku waajibaoo kalunbaa iyagana ku waajiba mararka qaarkoodna guur buu noqdaa mar islaamnimuu noqdaa macnayaashaasaad ku ogaan doontaan taasoo aad ka faa'iidaysanaysa nasku inaanu ahayn keliya mid lagu fasirayo luqada carabiga oo qura laakiin lagu lala akhriyayo sunnaha rasuulka sala allahu calayi slam iyo asxaabtu sida ay u fahmeen iyo culimmadu siday nusuusta isugu geeyeen iyo mawqicu nas kolba nasku halka u dhacayo ayaa loo eegaya af carabi qura laguma fasiro naska laakiin yaxtaaj ila naqli wuxuu u baahan yahay cid sheekh kugu noqoto ku fahamsiisa kolba mawduuca la maraya iyo wax looga jeedo shuruudda qadafka qofka qaadifka iyo maqduufkaba shuruud bay leeyihin kan wax qadfayaana shuruud buu leeyahay kolka ciqaabtan la marinayo siddeetan kan ulood lagu dhufanayo kan kale ee isaga la qadfayna kolka ciqaabtan uu yeelanayo ee hebel uu ka goosan karaya shuruud bay iyaduna leedahay shuruudahaasina waa muhiim waxaa ka mid a qofkan wax qadfaya dee waa inuu caqli leeyahay baaliq yahay mukhtaar yahay qofkan wax qadfaya hadduu mid waalani yidhaah hebelo waad sinaysatay dee wax kasoo qaad ma leh haddii uu ilmo yari cid qadfo oo uu sina ku sheego dee ma laha isaguna haddii qof la dirqiyo la yidhaahdo hebel cay dee isaguna waa laga dulqaaday rufica canhum alkhata wanisyaanu wamastukrihu calayh nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu leeyahy sidoo kale qofkan isaga ah ee la qadfayna waa inuu qof muslima yahay oo gaal dee iyo sino way iska agdhow yihin waay oo haddii uu qofkani yahay qof aan muslim ahayn man ashraka billaahi falaysa bimuxsan bu ahar tilmaamaya lasoo aroorinaya culamaadu tafsiir kutubahooda ay ku qoreen qofkuba hadduu gaalaya muxsan maaha ma dhowrsanaa gaalnimada ceebta u weyn weeye waa inuu markaa miyir qabo nin waalan haddii la qadfo iyadana maya waa inuu qaangaar yahay oo ilmihii yaraa waxaba iska cad inaana waxba sinaysanin ama waalidkiisii de waa waa caayo waalidku marar badan ma wanaagsanayn lagu tacliimiyo ubadka taas xorriyad baa iyaduna laga maarmaana alcifa can zinaa baa laga maarmaana sida aayadda ilahay uhi yarmuuna almuxsanaat qofkan haddii uu mar sinaystay ama inuu meelaha galgaloo sinaysto lagu yaqaano xaafadda iyo magaalada ay ku baahsantahay hebel waa saani ka saani ku yidhahda waxba la ciqaabi maayo leanna wixiisii xilka lahaa unbaa lagu sheegay isagaan sharaftiisii dhowrinkaasi qofkan waa inuu yahay qof iska cafiifa oo dhowrsoonoo wax aanu ku jirin lagu sheegay waayo shardigaasuu nasku xidhay erayada siddeetanka jeedal uu ku mutaysanayo qofku marka uu yidhaahdo waxay u qaybsadaan bay yidhahdeen culimmadu tacriid iyo kinaaya tasriix iyo tacriid iyo kinaaya waa erey ku cad iyo erey sarbeeba iyo erey maldahan mid adigu marka lasoo ururiyo mid maldahan iyo iyo mid ku cad wey erayada ku cad waxaa ka mid ah saani yahow qofkiibuu ku yidhi saani ama wixii lamid a sharmuud yahow erayada dee af soomaaliga aynu naqaanay yaro qallafsan ayaa uu qof ku ganay oo uu ku sheegay oo dee loo yaqaano uun sino ama wuxuu ku yidhi ina aabbahaa ma ihid aabbahaa kuma dhalin arrimuhu marka ay sidaa yihiin ama garac baatay ama erayadu markay sidaa yihiin waxay ku cadday qadaf qadaf bay ku cadday kuwa kale ee markaa maldahaada waxaa ka mid a isagoo yidhaahda faasiq baa tahay ama faajir baa tahay ama khabiif baa tahay erayadaas af soomaaliga wax lagu fasiraba waa iska adagyiinbe waxa kuwaa kasii shisheeya isaga oo qof la hadlayaa waxau ihi lastu bizanin walaysat hiya bizaniya waar dee anigu ma ihi anigu waladu xalaal baan ahay anigu waladu zine ma ihi nin bay wada hadlayaan su ku yidhi anigu dee waladu zine ma ihi adeer halkaa waxaa yufham aw yustantaj min curdi lkalaam hadalka dhinaciisa waxaa lagala baxaya adaa ah qof haddaad la hadlaysaa tidha dee war anigu caynkaa ma ihi waxaa dhinaca laga qaadanaya adaa ah kuma se cadda maxaad uga jeedaa la weydiin doonaa qofkaa axkaamta waxaa ka mid ah qofku hadduu jamaaco qabto maxaa laga yeelayaa maa huwa xukmu qaadifi ljamaaca laba qowlun bay culimmadu u badan yihiinoo mar baa loo wada xadaya waar soo joogsada baa la odhanaya ninkii idin caaya intiina halkan fadhida kuwa sinaysta idinku sheegay ama reer hebelow dadaan aabahood dhalin idinku sheegay baa la idiin xadayaaye soo joogsadoo kaalaya eegta tirsada ayaa la odhan qaarkoodna waxay leeyihin maye calaa qof baa loogu xadi meeshay doonaysa hala gaadheen labada qowlba waa jiraan waaya axkaamta culimmadu ay isweydiiyaan waxa weeye xaqani qadafkani ma xaq ilaahay uu ku leeyahay qofkan baa mise waa xaq shaksiga la ceebeeyay uu ku leeyahay waxbaa ka farcamaya aimada qaarkood waxa ay ku tegeen waa xaq ilaahay uu ku leeyahay qowlkaasi se waa yaryahay waxayse waxay u badan yihiin xaq bani aadam inuu yahay xaq bani aadam weeye taa waxaa ka dhalanaya qofkaa bani aadamka ahi hadduu iska cafiyo oo u idhaahdo war waxba aniga haye karbaashina iska sii daaya way ka dhacaysaa oo looma qabsan doono waxaa kaloo ka dhalanayaa kol hadduu xaq bani aadam yahay hadduu kii la qadfay dhinto ka uxigaa dhaxlaya aabbahay buu qadfay karbaasha buu leey aniga annagaa dhaxalnay xadkii wixii ciqaabtii aabbahay uu ka goosan lahaa kan waa qisaastii oo kale un dee qisaastii qofkan dhaxalka lihi uu mutaysanayo kaluu la mid yahay waa meelaha ay ku kala baxayaan bay ka mid tahay shahaadatu hal tuqbal shahaadatu lqaadifi idaa taab qofka dadka ceebeeye sinada ku sheegee caaya towbadiisa ma la aqbalayaa haa baynu ku daynay sidaasaana saxoo dee ilaahay dembi walba marka laga toobad keeno wuu aqbalaa adigu cumuuman kolka aayaadka aad dib u eegta ee aada runtii dib u akhrida dhogato iyo axkaamtaa aynu tilmaannay ee laga dheganayo waxa aad halkaa ka aragtay islaamku racaa lishaks aw lilumma addaruuriyaati sit baahiyaha qofku u baahan yahay ee lixda ah ayuu u ilaaliyey waa diintiisii waa caqligiisii waxa weeyaan naftiisii iyo maalkiisii waa cirdigiisii iyo sharaftiisii waa abtirsiimadiisii iyo nasabkiisii intaasaa loo ilaaliyey oo diimaha kufrigu aanay ilaalinine intaba deerifeeyaan oo ay cawaraan intaasaa qofkii loo ilaaliya saasuu qof ku noqonaya saasay ummadduna ummad ku noqonaysa allahayna ilaaliyo wallahu subxana wa tacala aclam